Kulankan ayaa waxaa wada qaatay ganacsatada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Cali Xaaji Aadan oo ay wehelinayaan agaasimo waaxeedyada wasaaradda ujeedada kulanka ayaa ahayd in ganacsatadu maalgashadaan adeegyada la xiriira dhanka caafimaadka qaybna ay ka qaataan badqabka caruurta Soomaaliyeed waxaa kulanka qayb ka ahaa wakiilo ka socday hay-adaha WHO iyo sidoo kale UNICEF waxaana wasiirku uu uga mahad celiyay ganacsatada sida ay uga qayb qaataan adeegyada caafimaadka waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in ganacsatadu maalgashi ku sameeyaan dhanka adeegyada caafimaadka si looga maarmo caafimaadka loo aado dalka dibadiisa annagoo siinayno ahamiyad ganacsatada inay si fiican u maalgashtaan caafimaadka markaan wasaaradda aniga imaaday waxaan aasaasnay unit soo kordhanay la yidhaahdo public private partnership unit oo maaragtay waxaana la furay dialogue wadahadal u dhexeeya maaragtay publica iyo private sidii sectorka caafimaadka ganacsatada u maalgashan lahaayeen dhaqaalo badan ayaa nooga baxa dibadda aadadeeda oo caafimaad loo aadaya waxyaaba dalka aan laga heli karin waad aragteen warbixinada laga keenayo dalka hindiya ka imaanaya boqolaal milyan sanad walba soomaalida inay lacag ku bixiso halkaas dal keliya dalalka kalena ay la mid yihiin marka si looga maarmo dhaqaalahaas adag ee dalka dibadda ugu baxayo in isbitaallo waaweyn oo maaragtay aada u qalabeysan ee dalkii laga helo oo looga maarmo dibadda ayaa mar walba ganacsada ku boorinayn dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in ganacsatadu ku dadaalaan sidii caafimaadka loo daadejin lahaa islamarkaana tuulooyinka iyo goobaha ka fogfog magaalooyinka looga hirgeli lahaa xarumo caafimaad wax badan ay ku ammaanan yihiin ganacsatada oo ay maaragtay dalka ka qabteen gaar ahaanna waagii covid nneteen-ka si buuxda ay u gar istaageen wasaaradda marka waxaan rabnaa ganacsatada inay u qoondeeyaan ama sanduuq inay u sameeyaan oo aan tuulooyinka iyo degmooyinka aan xarun caafimaad lahayn ama m c h aan lahayn inay ka dhisaan m c h m c h ka marka la dhisana qarash badan kuma baxayo dhismihiisa rangarayntiisana qarash badan kuma baxayo kulankan ayaa waxa uu qeyb ka yahay dadaalada wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ku doonayso in sare loogu qaado laguna xoojiyo adeegyada caafimaad waxaana uu soo tixnaa dadaalkan la doonayo in ganacsatada looga dhaadhiciyo maalgashiga adeegyada caafimaadka in muddo ah oo kasoo bilaabata markii la magacaabay wasiirkan